waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali aad iyo aad dadku u saameeyaan awlaba si gaarkaa maaragtay annaga waxaanu ka shaqaynaa waxaa weeye tagaasi taxi broker baa nahay tagaasidaas waad og tahay waa laga saaray waddada kulli hal taxi oo waddada saarayna ma jiro waxaana sababayaa dadka tagaasida wadaa dad faamille caruur la weeye dad baasan jira xataa hadday qaadi lahaayeen walwal faamilka dhinaysa ka haya ayay isaga daayeen maadaama dee xataa waddada fuulaan aysan magaranaysaa shaqa jirin marka waa u saameeyey de markii anagu tagaasidu istaagto rebeer shoobkii aanu u samaynay tagaasiduna waa naga istaagay oo isaguna waxa weye shaqa kama socoto marka si gaaraan yani waa dhihi karaa sida jamaca u wada saameeyey dadka oo shaqooyinkii oo ninkii dee tagsiga qaadanayey ninkii meeshii uu alaab ka gadanayey tagaasida inaa batrool bay qaadanaysay barts baa lagu xirayey maintenance bay u baahanayeen rinji iyo barts iyo wixii wixii oo dhan qolo waliba qoladii wax laga gadan jiray waa ka istaagay annaga markaanu istaagnay waxaa istaagay sarkal dhan baa istaagay isku xiraayo dhan baa wada istaagaya marka si si dhib badan oo magaranaysaa runtii ayuu u saameeyey inkastoo dowladdu ay maaragtay aada u faragelisay howlahaas waa garta marka hadda intii xanibaadu bilaabatay meesha ma xirtay mise businessku waa iska furnayo weli waa socday macaamiil badan bayaadan helina
waxa weeye anagu shaqaalaha ka shaqeeya xafiiska waxa weye job keeper dowladdu waxaa tiri shaqaalaha hala daayo ha jooga dowladda ayaana bixinaysa adugu ilaa xad magaranaysaa mushaarkoodii marka waxaanu anigu shaqo kale maanahay laakiin waxaanu wakti u helnay oo aan dib ugu noqonay shaqooyinkii aan soo qaban jirnay documentationkoodii inaan iska habayno oo aan ururino marka waa imaanaynay oo waktigii la furi jiray maanaan furayn laakiin barqadii baa iska imaanaynay oo maarata waa furaynay oo shaqaalaha xafiiska ayaa shaqaynayay laakiin shoobka waa xirnaa waa garta marka inta hadda xanibaadahan jireen dowladaha kala duwan heer federaal iyo heer gobolba waxay sheegaan in ay caawinayeen ganacsiyada kala duwan iyo shakhsiyaadka marka laga reebo in shaqaalahaaga ay ka faa'iideysteen lacagaha joob kiibirka loo bixiyey ganacsi ahaan adiga taageeradaas dowladdu heerkay doontaba ha noqotee wax ma kaa soo gaareen anagu kategoriga waa la kala qayqaybiyey oo sida maaragtay meelaha kofeeyada iyo baararka iyo waxaas ayaa ma garanaysaa arrimuhu aada u quseeyeen annaga waxaana lagu dareeyey dadka yacni hadday rabaan shaqayn kara inay yihiin inkastoo aysan shaqa jirin marka shaqaalaha waana laga caawiyey laakiin wax kale ma jiraan laga caawiy waa garta goormaad is leedahay xanibaadii hadda waa la qaadaya goormaad is leedahay ganacsigaagii sidii horeu kusoo noqon karaa
markii wax ay furfurmaan waxa weye ganacsi oo dhan xasano waa isku xoraya saad ula socoto ninka rinjiga gadaa iyo ninka baars gadaa iyo ninka sandi waraaqaha baabuurta lagu waxeeye gada iyo midka baalahan sharoota gada iyo kulli waa isku xiran yihiin marka kaas markii ay shaqadu bilaabato dadkii waxay ka faa'iidaysanayaan magaranaysaa shaqada furantay ninkii baawur u yaallay awal ka baqayay inuu magaranaysaa ribeer iyo shaqo iyo ka qabto marka waa waa waa isku mar mar hadday furanto waa wada furmaysaa haddana olready hadda waad aragtay hadda mararka qaarkood markaan rawxano waddadu eber bay ahayd saad xasan oo la socoto haddaad soo baxday waktiyadii haddana maaragtay maalmahan ilaa iyo asbuuca kan waad arkaysayo jidkii waa lagu soo noqonaya marka waxaan rajaynaynaa inay dhaqso wax u furmaan dan shaqada iyadii ay soo laabato waa garta cabdiow dhibaatadan adduunka o dhan bay saamaysay adiga ganacsada ahaan ama shaksi ahaan maxaad ka baratay intii covid nneteen dhibaatadeedan lagu jiray
allah xasano wax badan baanu horta ka barannay oo alxamdulilah sideedaba nimco kasta nuqsaan laa la yiri marka horta reerkayga baanu isbarnay carruurteedii kuwo aanaan iyagoo hurdaynta kalaano iyagoo seexday aan imaanaynay baanu isla fariisanayoo isla quraacannayoo isla cashaynayoo isla qadaynay marka waxaanu barannay horta wax ugu weyn faamilkii inuu isbarto oo isu yimaado oo la sheekaysto oo si fiican wakti baa laysu helay waad ogta waddankan dadku waa dad aad baa loo shaqeeyaa waddankan qofkii shaqeeyaa hadduu ka laho weliba qofka ganacsi leh waad og tahay waxa weeye saacadda uu shaqada bilaabay shaqadu dhamaynaya ma laha marka faamilkaagii carruurtaad is arki maysaan waxaad sugaysaa un wakti holidayda lasoo gelayo ama holidayda dee caadiga waddanka laga qaato inta kale waa la kala mashquulaya waxaan kaloo ka baranay waxa weeye haddee in lagu talagalo in wax dhici karaan in wax la tashiisho in maaragtay laysku tashado oo loo toogahayo in ay wax dhici karaan oo magaranaysaa aad si aada u taxadirto waxaad haysato aysan kaaga si dhaqsaa aadan magaranaysaa ama fudud aadan u isbendi garayn marka waa badan yahin xasan wax lasoo koobi kara ma aha wax badan oo magaranaysaa runtii hadda ka bacdi waayo aragnimaha oo diyaar garow ah in la samayn doono ila tahay waa gartay cabdiyo marka laga soo tago xanuunkan iyo dhibaatadan hadda dhacday guud ahaan aase ganacsade waqti badan baad ganacsigan lahayd soomaalida waxaa lagu tiriyaa inay ganacsiga aada ugu fiican yihiin laakiin markii dibadaha la yimid ganacsigii soomaaliya waa ka duwan yaha kan marka maxaa qofkii raba inuu waddankan oo kale ganacsi ka samaysto fursadaha iyo dhibaatada maxaad talaa hoos siin lahayd oo caqabadaha ama ka hor imaan kara ama ama fursadahoo fiican
walaa xasan oo walaal dadka waxaan oran lahaa waddankani qaynuun buu leeyahay qaynuunka raaca qaynuunka haddaad raacdo waxba kaa halaabi mayaan annagu hadda toddobiyo toban sana ayaan ganacsigan ku jiray wax walba oo khalada oo aan sameeyey hardway baan u barannay yani maaragtay si si qaraar baanu u barannay qaynuunka yani inuu ku qabanayo in dhib kuu imaan karo in waxa saxa ah haddaadan aadan samaynin ay ay aad wax badan la kulmi karto aad ka shallaayi karto marka waxaan kula talin lahaa qaynuunka siduu yahay u raaca ama dadka shaqa idiin shaqaynaya inaad iska ilaalisaan oo yacni qaynuunka aduu qaynuunka aad waxa aad samaynayso inaad taqaano weeye waxa ay yihiin haddii aadda leedahay dee sida cabdi yiri baan waxaan ku baranaynaa ma garanaysaa dhibka ayaanu faysgaraynaynaayo nasiibkaygaanu tijaabinaynaa waxba maaragtay laga faa'iidi maya badan marka qaynuunka in la ilaaliyaa muhiim ah ay shaqadaad gelayso maxay tahay waxaa lagaa rabaa xisaab calintu maxay tahay taxationku muxuu yahay maxay tahay xuquuqda shaqaaluhu adigu xaquuqsay aad leedahay mise saacadood baa businesskaagu uu magaranaysaa uu furnaan karaa hordheeyada maxay yihiin lagaa rabo inaad xirto ama magaranaysaa aad furto ganaaxyada laysganaaxa maxay yihiin waxaa marka inaad ogaato waa muhiim weeye intaadan hawsha aadan maaragta bilaabin oo waxaad garanayso inay yihiin baa aada u wanaagsan waa garta ugu dambeynta marka haddaan kusoo noqono covid nineteen intii dhibaatadanu hadda socotay macaamiishaada waxaa u badnaa sidaa sheegtay dad tagsiileeya ama qaar u barwata waxaan isleeyahay soomaalida si gaaruhu bahalkanu u saameeyey marka intaad og tahay saameyn intee la eg buu soomaalida jaaliyadda soomaalida guud ahaan ku reeba xanuunkani
dadkan waxa la qabnaa runtii anagu waxaa laga yaabaa in aanu nahay dad soo galotiyo oo magaranaysaa dadkii ugu dambeeyey waddanka soo galay inaanu nahay oo magaranaysaa aanaan weli wax iska dhaxal oo moogtahay dadku marka ay muddo joogeen oo aabbii iyo hooyadii ay maaragtay wax tabceen ay dhaxleen kuway dhaleen oo kuwii kuwaas kuway sii dhaleen wax dhacleen waxay ka gadisan yihiin dadka annagoo kale ah oo magaranaysaa magaranaysaa la yidhaahdo afka iyo gacanta bay bay bay magaranaysaa isla waayeen markay khasaara ku dhacdo marka tanoo kale annaga sida gaarka inoo samaynaysa waxa weeye waxaanu haysanay iyo waxaanu ku talagelaynay afka iyo gacantay ahaayeen badankayagu majority marka gacantii wax raadinaysay haddii ay ay dhaqdhaqaaqin waxay soo heli lahayd aysan hayn afki waxa weeye afku juqda inkastoo alxamdulilah waddankan dowladdu ay tahay dowlad dadkeenu runtii inay aada ugu fiirsadaan ay tahay oo aan dhihi lahaaba war hadda ka bacdi bixiya canshuurta waayo markii dhib dhacay waxaa la ogaaday dowladdu in ay tahay dowlad dadka kane ay iska leeyihiin ninkii shaqadiisi dhumeeyey la yiri maaragtay yani wixii uun loo awooday la siiyey ninkii ganacsadaha ahaa la yiri shaqaalihii magaranaysaa halaga bixiyo ninkii dayn ku jiray la yiri dayntii dib ha loogu dhigo marka anagu si gaaru noo taabanaya laakiin de haddana kama maqnaa gacantii dowladda iyo iyo iyo kaalmadii dowladdu ay ka geysatay inay dadku ku dhaqan yihiin oo ku nool yihiin weli maantayto innagu waad og tahay dad magaranaysaa waxaanu nahay isku dayda anigu maalan haddaan idhaahdo waxaase ka shaqeeyaa qofkaas walaalkaa taqaano kaaga soo horiyad oranaysa war wax ii raad marka annaga badanaa shaqooyinka tagaasida iyo ubarka aan u badannahay waxaa ka lifay walaalihii naga soo horreeyey baa qaarkood ka shaqaynaya marka waa isu tilmaanay waana shaqo fudud oo aan aan lahayn caqabad laakiin waxaan dhihi lahaa hadda wixii laga bilaabo waxaynu ka barannay inaynu ka leexanno inaynu hal waddo wada qaadanno isqaybinno oo shaqooyinka kale inaynu aadno annaga waxaan ugu kalifaya waxa weeye in wax la qariyo oo maarata canshuurtii iyo wax la yareeyo oo shaqooyinkaas kaashkaa la aado laakiin dhibaatada ay noo keenta maantayta waxa weeye maanta nin subar u yaallaa ma jiro markii subar male lacagtaani nin taxi ma garanaysaa beyer ahaayo dowladdii intuu wax u celiyay jugtaas ay gaartale waa yaryahay marka waxaan dhihi lahaa inkastoo xasan oo dhallinyarada yaryar oo maantayta halka wax ku baratay ay yihiin dad naga gedisnaan doona ilaahay idankiisa inay naga gedisnaadaan baanu jecelnahay oo ay professional hadda rag badan baa dhallinyaraha wiilal iyo gabdha professional ah jira laakiin waxaan leeyahay dadka kale ka leexda shaqooyinka aadal sharciga oo aad leedihiin xaquuqda badan aad waddanka ku yeelanaysaan inaad taxi bayer baata qofku xaquuq gaar u leeyahay marka uu bixiyo canshuur marka hadhow xataa waayeelnimadaada lacagta subarka la yidhaahdo ama ma garanaysaa loo dhigo dadku duqowgooda lala sugo ayaad leedahay xaquuq baad leedahay marka shaqooyinkaasi ishaa lagu hayo shaqooyinka hala kala bedelo dadku xaquuq badan bay waddankana ku yeelanaysaa adiguna aad yeelanaysaa marka nin ma tihid ma ogtahay inta taxi fuulay ama ubar fuulay maalintii shaqadu ka dhammaatay meeluu u dhaqaaqa garan waayo waxna ma aad korsanoo iskiil ma lihid oo nin iskiil lama tihid oo dee baawurun baad waday wax dhaqaalaho meel kuu dhigmayna ma jiro oo lacag yacni markaad duqowda meel aad dhigato meel lagu dhigay ma jirto holiday aad xaq u leedahay ma jirto marka arrinta aad in looga fakaro oo muhiim ah weeye saasaan anugu maarata dhihi lahaa
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho